inagoo gebagabadii barnaamijkeenna aan hadda gudageli doonno ayaan waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo sidii horeba aan dadkeena daawan ugu ballan qaaday kooxda al-shabaab oo dhul ay mareen iyagoo guuraya aan rabo in aan deegaanadaasi dadkii gaadhsiino kooxda al-shabaab af urur meel la ydhahdo ayay soo weerareen maal dhaweyto dad tiro fara badan ayay ku laayeen oo ciidamada puntland dhibkii meesha weli wuu taagan yahay haddaba xalay saqdii dhexe ayaa ciidamo guuraya oo al-shabaaba oo buurtii ka yimid ay soo dhex mareen dhul ama degaano dhinaca ceergaabo aan idhaahdo aagga meesha la ydhaahdo hadaaftimo ayaa lagu arkay siddeetan nin oo aad u hubaysan oo kooxda al-shabaaba ayaa dad reer miyiga weydiiyey meesha ay ceergaabo ka xigto dabeetana dhinac bay ka mareen degmada dad baa markaa soo arkay oo ay la hadleen oo ay daarashinka weydiiyeen nimankii baabuur baa u timi dabeetana dhinaca ceergaabo ayay afka saareen nimankaasi waxaan uga degaynaa ummadda deegaankaasoo dhani in ay stanbay ay galaan oo ay ka feejignaadaan in maamulka somalilan specially uu la socdo dhaqdhaqaaqaas oo ah dhaqdhaqaaq aan la dhayalsan karin oo dhibaato keeni karaya xogta dhabtaa haddii aan sheego waxay u socdaan oo ay tegayaan meel la ydhaahdo beer burco xaggaa kaga toosan marka buuraha golis ee taxan dhinaca sanaag ceergaabo ayay ka samaysanayaan fadhiisimo waxay kaloo tegayaan beer meesha la ydhaahdo sida macluumaadkan sirta ah aan ku hayno cidna ma dilayan cidna ma maagayaan imika laakiin waxay doonayaan meel ay degaan in ay fadhiistaan waxay muujinaysaa in khilaaf uu ka taagan yahay iyaga iyo dadka deegaanka galgala marka in qayb ka mida ay soo guurto ayaa meesha ka muuqata marka dee la fasiro socodka caynkaas habka ciidan dadka ereadaa joogaa ee shicibkii isma difaaci karayaan oo ma aha ciidamo waa dad qoryo ak ah akbay sitaan marka dee cid ciidan haysata unbaa ka hortegi karta ciidamadaasi ilaa siddeetan qof oo hubaysan ayaa iminka la ogyahay waxaa ku daba jira kuwo kale oo kuwan marka ay meesha sii tagaan ay iyana ka daba iman doonaan waxaan dhegaysan doonaa cod haweeney hadaaftimo joogta oo dadkii soo arkay ama gabadhii soo aragtay mid ka mida iyadu la joogtay oo magaceedana aynu qarin doonno si aanay dhibaato ugu iman lakin codkeeda si dadku ay u rumaystaan aynu u soo gudbin doonno marka bal aan u soo gudbiyo haweenada
annagu xalay markii aanu yara jiibsanay oo tobanadii ahayd baa gabadh odaysaa magaalada timi waxay tii nimankay halakale marayaan waana rag haddaanu qiyaasna ilaa sideetana marka warkii aan qasti gabadhii nimankii bay kusoo dhex dhacday nimankii waa la kala yaacay meesha hub laguma haysto raggu hub ma haysto dee nin aan hub haysanina dagaalami maayo afartii qoryo la hayay dee nin waliba ciidamo iyo dhul baa lala aaday waatii dee las ciidama ciidamayn jiray oo afartii hubdaaq afartii qoryo hadhay de waa qolo walbi meelba meeshii lahadba furinoo la joogay bay la tagtay hadday la tagtayna dee maxay haytay meesha waxaan jooga horta horta hadaaftima waxaa jooga waa ciyaal iyo dumar yaa faraday oo kici waayey raggii waa ka tegay waa in dhooftay iyo in xeebaha jirta iyo in hargeyso taagan iyo in xamar taagan iyo inta iyo afar kalena waxay joogaan laa baran laa boosaaso horta waxaa jooga hadaaftimo waaba dumar iyo caruur xaafadina waaba madhan tahayba xaafad waxa u soo hoyda marka aad toban guri dhaaftadba hal guri lagu jiraa oo xaafadi waaba cidla waaba laga wada dhoof marka horta dhibaatadaasi waa jirtaa midda kale waxaalay dee raggii goorta yaaceen oo de maxay kula hortagaan nin hubaysan oo bumbadii sita oo qorigii sita oo baadkii sita oo dee wax walba sita lama dagaalami kartid alqasti nimanka haddaanu daninay nimankaas waxa weeyaan kolle waa niman reer waqooyiya maaha nimankii koonfurta waayo sababta baabuur baa ka daba
waaya marka waad maqlaysa warka sooma baabuur baa markaa nimanka u timi oo qaaday ayay gabadhan leedahay waxaanu mar kale uga degaynaa dadka barnaamijkan daawanaya ee ku dhaqan ereadaas sanaag ilaa tog dheer in ay ka fejignaadaan oo ciidamada ammaanka ay weliba somalilan ay usoo gudbiyaan haddii arkaan ciidamo ama dad wada socda oo hubaysan oo fara badan oo ay ka shakeen haddii arkaan in warbixintaas aanay guryahooda la tegin oo la aamusine ay markaba u gudbiyaan xukuumadda si markaasi looga hortago waa dhibaato taagan oo xaqiiqo ah oo dadka shacabka ku keeni karta dhibaato in xasuuq lagu sameeyo waxaan ilaahay uga rajaynayaa in dhibaatada iyo mas-uulooyinka nimankaas ay wataan in ilaahay baalmariyo iyadoo weli gebagabadimka lagu jiro bisha rabadaan barnaamijkeenna yaasiino maanta intaasi ayaan kusoo koobaya waayacli aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsan tahay waa anigoo yaasiin ducaala waxaan kaga tegayaa sidaa iyo hee nabad